bsm illaah alxamdu lilaah athanaau lilaah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi callimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa dersigeennu wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suuratu naasicaad suuratu naasicaad makiyatun suuradda la yidhaahdo annaasicaad waa makiyatun aayaadkeeduna waa afartan iyo lix aayadood waana suuradda toddobaatan iyo sagaalaad xagga suwarka qur-aanka suuraddaani waxay ka hadlaysaa usuululcaqiida waxay ka hadlaysaa waxdaaniyada risaalada bacdiga iyo jazaha suuraddaani waxay ku bilaabanaysaa dhaarar lagu dhaaranayo malaa'igta baariyaasha ee arwaaxda mu'miniinta si tartiiba u saara arwaaxda kuwa gaaladaana iyana saadha si shidda iyo dhibaato ah kabacdi suuraddu waxay ka sheekaynaysaa kuwii mushrikiinta ah ee munkiriinta ah ee bacdiga inkirsan suuraddu waxay ka hadlaysaa fircoon ninkii la dhihi jiray ee daaqiyada ahaa ee ilaahnimada sheegtay ee kibirka badnaa waxay kaloo suuraddu ka hadlaysaa kibirkii iyo qooqii ay la yimaadeen kuwii reer makaad iyo madaxadaygii ay la yimaadeen waxaa suuradda lagu soo khatimayaa caddaynta la caddaynayo saacadda qiyaamada wakhtigeeda oo kuwa gaalada ay baciidsan jireen oo ay inkiri jireen oo ay beenin jireen bismillaahi araxmaani araxiim wannaazicaati garqaa wannaashidaati nashdaa waalsaabixaati sabaxa faalsaabiqaati sabaqa faalmudabbiraati amraa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa waannaasicaati baan ku dhaartay kuwii siibayey arwaaxda kuwa kaafiriinta ah garqaa maanshoobid iyo maanshayn macnaha waxa weeyaan nascan baaliqa siibid daran kuwa siibayey malaa'igta kuwa gaalada ah arwaaxda ka soo siibayey markay dhimanayaan sida geed xanan ah oo qodax leh oo qof jirkiisa oo dhan saa loogu soo jiiday oo laga soo dhiraandhiranayo sidaasoo kale naftiisa u soo jiidayaan oo macnaha ay uga soo bixinayaan wannaashidaati baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi malaa'igtii naashidaadka waxa weeyaan malaa'igta arwaaxda mu'miniinta soo saara si nashaad leh nashdaa waxa weeyaan bisuhuulatin wa yusrin si sahlan iyo siibid dabacsan malaa'igta mu'miniinta arwaaxda uga soo siiba oo uga soo qaadas markaa nashaadayn si ah uga soo siiba kuwaasaan ku dhaartay wasaabixaati baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaalaa kuwii la soo dabaalanayey malaa'igtii la soo degayey waxyiga iyo amarka ilaahay xagga samada ka soo qaadayey sabaxaa soo qaadid iyo soo dabaalasho iyo la soo socod sida qofka cid dadka biyuhu markay ku dabaalanayaan oo kale sidaasoo kale ay u soconayaan oo kale malaa'igta saasoo kale ula soo dabaalanaysa ula soo soconaysa iyagoo degdegaya amarka ilaahay inay fuliyaan oo soo gaarsiiyaan kuwaasaan ku dhaartay ilaahay makhluuqiisa wuxuu rabuu ku dhaaran karaa innagu laakiin isaga unbaan ku dhaaran karnaa ilaahay subxaana wa tacaala fasaabiqaati baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi malaa'igtii la soo cararayse la sabqayse sabaqaa la sabqid arwaaxda mu'miniinta ayay jannada ula cararayaan oo ula dheeraynayaan fasaabiqaati baan ku dhaartay kuwii la sabqayo la baratamayey oo la ordayey arwaaxda mu'miniinta sabaqaa la baratamid iyo la ordid ay gaarsiinayaan jannada intay kaa ula roorayaan faalmudabbiraati baan ku dhaartay baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaalaa malaa'igtii maamulayey yaa koonka ilaa koonkan malaa'ig baa ilaahay subxaana wa tacaalaa u xilsaarayoo shaqooyin loo kala diray markaasaa ay howlihii loo diray bay qabanayaan ilaahayna ma caasinayaan falmudabbiraati malaa'igtii waxa weeyaan maamulayey amraa amarka maamulayey intaa shantaas baa ilaahay ku dhaartay intaasaan ku dhaartay jawaabulqasamkii waa maxduuf waxa weeyaan latubcathun waa laydin soo saarayaa waa la tuxaasabun waana laydin xisaabinoo waa laydin xisaabinayaa waa laydin soo saarayaa waa laydin soo saaraya qiyaamadu waa xaq weeye waa laydin soo saarayaa yooma maalin baa laydin soo saarayaa tarjufu ay lululanayso oo gilgilinayso arraajifatu tii raajifada ay lululanaysa waa nafkhada hore iyo buunka marka hore macnaha la afuufo markaasaa wax kastaa saaltaynaya oo dhaqdhaqaaqaya tatbacuhaa xaalay raacayso taas waxaa fangelaysa arraadifatu tii fangelaysay tatbacuhaa xaalay raacayso arraadifatu tii fangelaysa taas waxa weeyaan waa nafkhadii labaad ayaa iyana ka daba tegaysa weeyaan waxaa la tilmaamayaa marka kuwii mukadibiinta ahaa xaaladoodu say noqonayso iyo waxyaalaha ay la kulmayaan oo dhibaatooyina qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi quluubun qalbiyaal yowmaydin maalinkaa isaga waajifatun weeyaan waa mid cabsanaysa weeye maalinkaa isaga qalbiyaasha kuwa gaalada weeyaan wadnayaashooda iyo qalbiyaashooda waa cabsanayaan waa isbaraanbarayaan waa dubaaxinayaan absaaruhaa aragyaalkeeduna waxay ka dhigan tahay absaaru asxaabiha waxa weeyaan qalbiyaasha kuwa u saaxiibada ah indhahooduna absaartoodu khaashicatun waa mid liidato oo daliilaah oo xaqiiro ah dhibaatada ay aragtay awgeed yaquuluuna waxay ku qowlayaan kuwa iyagaah ama yaquuluuna waxay ku qowli jireen yaquuluuna waxay ku qowlayaan oo ku qowlaan adduunka markay joogaan a innaa annagu lamarduuduuna kuwa la soo celinayo la soo naqayo mayaa nahay fil xaafirati wadiiqadoodii hore macnaha waddadoodii hore iyo dariiqoodii hore kuwa lagu soo celinaya mayaana iyagoo bacdiga diidan jees-jees awgiis waxay dhihi jireen a innaa annagu lamarduuduuna mayaan nahay kuwa la soo celinayo fil xaafirati raadka yagii iyo wadiiqadayadii iyo waddadayadii mayaa nala ku soo celinaya annagoo awal inta dhimannay baaba'nay mayaa nala soo noolaynayaa haddii la yidhaahdo war waa laydin soo saarayaa oo waa laydin soo celinayaa oo sidaa loo sheego baa waxay dhahayaan ma gadaal baa naloo soo celinaya ma meeshaan ka nimid baa dib naloo ku celinaya oo carabtu waxay dhahaan rajaca fulaanun fii xaafirati hebel baa noqday fii xaafirati waa maxay meeshuu ka yimid buu ku noqday raadkiisi min xaysu jaa'a bay ka dhigantay aidaa kunnaa markaan ahaano cidaaman lafo nakhiratan baaliyoobay dhammaaday oo burburay waxay ka dhigan tahay sanuraddu ma nala soo celinayaayo wa nubcadu min jadiid mar labaad miyaa dib naloo soo naqayaa oo naloo soo celinaya qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii gaaladaha tilka taas iyadaa iyo bacfigaas iyo soo celintaas idan haddaas karratun noqosho weeye oo khaasiratun ee khaasirada khasaadhay haddii bacdigaasi xaq yahay oo bacda mowtinaa waxay dhaheen nala soo celiyo idan haddaas taasi tilka taas idan haddaas wakhtigaa karratun oo khaasiratun weeyaan waxa weeyaan waa noqosho iyo celin oo khaasira oo khasaadhay waxay ka dhigan tahay nakuunu min alkhaasiriin fa sawfa nakuunu min alkhaasiriin waxaan ka mid ahaan doonnaa dadka khasaaray laanna waxay garanayaan inay ahlunaar yihiin ilaahay wuxuu yidhi iyaga waxa ay macnaha baciisanayaan bacdiga iyo isu soo saarka siday ilaahay agtiisa uga saalan tahay baa loo tilmaamaya ilaahay wuxuu yidhi fa innamaa hiya iyadu sayxadaas iyo isu soo saarkaas waxa weeyaan fa innamaa hiya iyadu zajratun waaxidatun weeyaan waa hal zajro oo hal xabaa weeyaan zajratun waaxida weeyaan hal mar oo buunka la afuufay weeye markii la afuufana fa idaa hum waaba iyagoo khalaa'iqdii dhammaan bisaahirati ahaaday ardada korkeeda iyo wejigeeda iyo dusheeda khalaa'iqdii dhammaan waaba mantay ku jireen ardada caloosheeda dhulka hoostiisa intay ku jireen iyagoo meyda halkaa lagu aasay waaba iyagoo dhulka dushiisa wada saaran isla markiiba asaahira waxaa laynoo tilmaamayaa haddana qisadii nebiyullaahi muusa iyo fircoon la xidhiidhay taasoo nebigeenna calayhi salaatu wasalaam tasliye iyo dejin u ah qoomkii gaalada ahaana taxdiir iyo digid u ah inuusan ku dhicin wixii kuwaa ku dhacay oo kale ee reer fircoon qoladiisii iyo isagiiba qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi hal ataaka ma kuu yimid xadiisu muusaa nebi muuse warkiisii ma kuu yimid nebi muuse warkiisii ma kuu yimid usluubkan waxaa la yidhahdaa tashwiiq iyo tarkiib jeclaysiin qisada markii la yidhaahdo ma haysaa xogtii nebiyullaahi muuse iyo warkii la xidhiiray arrinkaa isaga ah waa qofku jeclaysanayaa in loo sheego oo warkaa loo dhammaystiro id waqti naadaa u dhawaaqay hu muuse rabbuhu rabbigiis bilwaadi toggi almuqadasi la dahiray duwan ee duwa ahaa duwa iyo duwan labadaba markii toggii la dahiray ee la barakeeyey ee halkaa ahaa duur siinaa halkaas ilaahay uga nidooda uga dhawaaqay oo ilaahay muxuu yidhi idhab orotag muusow nebi muusow ilaa fircawna fircoon intii ka ah irodaad innahu fircoon daqaa waa qooqay jaawasal xadda wey xaddiibuu tallaabay dulmi iyo duqyaan buu la yimid faqul waxaa dhahdaa hal laka ma ku ahaaday fircoonow ilaa an tazakkaa inaad dahiranto yaa inaad isdahirto oo wanaagsanaato ilaa an tatadahar min adunuub walaahaam dembiyada iyo xumaha inaad ka nadiif noqoto war taas ma ku ahaat si tartiibaa loola hadlayaa ninkaa isaga ah si macnaha dabacsan ayaa dacwadiya diinta loo gudbiyaa oo loo sheegaa war arrinta carabda oo kale ka dhigan tahay usoo bandhigid war arrintaa ma danaynaysa oo waahdiyaka markaan ku hanuuniyo ilaa rabbika ilaa macrifati rabbika rabbigaa macrifadiisa iyo daacadiisa iyo garashadiisa aan kuu hanuuniyo oo fatakhshaa aa cabsatidoo fatakhshaahu waxay ka dhigantay ilaahay aa ka yaabtid oo aad ka cabsatid ilaa cabsidu waa malaakul amri arrinkoo dhan shayga madaxda oo cabsida ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacaala markii la diraya nebi muuse nebi haaruun waxaa lagu yidhi ordaya u tagoo fircoonoo faquulaa lahu qawlan layina qowl layina u oraahda u idhaahda kaa u dhaha faaraa waa tusiiyey nebi muuse huwa oo ninkii fircoon ahaaya al aayata alkubraa ilaahay wuxuu yidhi aayaddii weynanka badnayd aayaddii weyneyd buu tus sagaal aayadood oo mucjizaada baa nebi muuse la siiyey calayhi salaam aayaddii weyneed waa maxay ushii abeysada noqonaysa oo ordaysay weliba taas weeyaa la yidhi fakadaba wuu beeniyey fircoon wa casaa waana casi yuu beeniyey nebiyullaahi muusaa buu beeniyey wa casaa waa casiye amarkii ilaahayna waa casi humma adbara waa daba jeediyey yascaa xaalu roorayooo waxay ka dhigan tahay isagoo ordaya oo ka cararaya ushii abeysada noqotay ama maska ku noqotay ayuu cagaha wax ka dey oo socodka dedejinaya fa xashara kuwii saaxiriinta ahaa ayuu soo shiriyey kii fircoon ahaa iyo ciidamadiisii iyo atbaacdii dadkii taageersanaa markaasuu isagoo khadiiba dhex istaagay khadiib khudbeeya kii u xumaa weeyaane dadkiibuu markaa inta iskugu yeedhay oo ciidamadiisii iyo saaxiriintii iyo balaayadii oo dhan fanaadaa waa dhawaaqay markaas halkaasuu ka dhex khudbeeyey cod dheer buu u dhawaaqay fa qaala wuxuu yidhi ana anigu rabbukum rabbigiin baanahay allacalaa ee sarraynta badnaa rabbigiini sarreeye waa aniga buu yidhi waxaana wuxuu leeyahay waxaan kale oo asnaamtan iyo waxaan kaloo a haysataan wax iska rabbiya yaryar buu isagu leeyahay kan kor ka wada haysa waa aniga buu leeyahay cid iga sarraysa iyo rabbi kalena ma jiro saasuu ku dhawaaq fa akhadahu allaahu ilaahay baa qabtay hu oo fircoona oo ku qabtay nakaalal aakhirati nakaalal aakhirati tii dambe ciqaabkeedii iyo wal uulaa tii hore ciqaabkeedii waxa weeyaan ciqaabkii kelimaddii hore ciqaabkeedii markuu waxa weeye iyo kelimaddii dambeba marka kelimadda dambe waa midaan hadda uu yidhi ana rabbukumul calaa taa ciqaabkeedii baa ilaahay ku qabtay kelimadda horena waxa weeyaan suuratlqasas kelimaddii uu yidhi maa calimtu lakum min ilaahin khayrii markuu yidhi ilaahan aniga ahayn oo aan idiin ogahay ma jiro markuu yidhi qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi inna fii daalika kaa dhexdiisa la cibratan cibro weyn baa ugu sugan liman yakhshaa liman yakhsha qofkii cabsanaya cibro weyn iyo wacdoon ayaa ugu sugan liman yakhaafu allah caza wajal wa yakhsha ciqaabah halkaa haddii lagu looga soo baxay qisadii fircoon looga sheekaynayey waxaa mar labaad lagu noqdo laga hadlayaa kuwii gaalada ahay oo bacdiga diidanaa gaar ahaan kuwii reer quraysheed kuwaasaa laga hadlayaa iyo kuwa la midkaayoo dhan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi a antum ma idinka ashaddu darnaan badan kuwii gaalada ahay oo mushrikiinta ahaa baa la leeyahay a antum ma idinka ashaddu darnaan badan khalqan abuurka amisamaa mise samada war cirkan weyn ee ballaaran waaba toddoba samee korkiinna ilaahay yeelay subxaana wa tacaala mayaa abuurkeedu darnaan badan yahay mise idinkaa darnaan badan allaha cirka intaa la eg abuuray yaa idinka abuurkiinna iyo soo celintiinna intaa dhimateen ka bacdi ilaahay waa u sahlanta seebaa marka bacdiga ku inkiraysa iyagu hadda waxay garanayaan cirkan iyo ballaarkiisa iyo weynankiisa ilaa markii cirka abuurkiisa iyo insaanka iyo bini'aadanka abuurkooda markii la isku fiirsho bini'aadanku waa waxaa yarkaa weeyaan cirkuna waa waxa intaa tira le ilaahay waa isaga yidhi lakhalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi innaas banaaha xaal ilaahay cirkaa bineeyadoo dhisay ilaahay cirka isagaa abuuray isagaa halkaa ka dhisay isagaa kor qaaday dhismaheeda ilaahay baa sugay bilaa camadin tiirar la'aan walaa awtaadin saasaa ilaahay u adkeey rafaca ilaahay waa kor yeelay samkahaa saanqaafkeeda iyo jurmigeeda fa sawaahaa ilaahay waa ekeeyey waa sima subxaana wa tacaala jurmigeeda iyo saanqaafkeeda ilaahay idinka dushiinna u yeelay fa sawaaha waa maxay jacalahaa musawiyatan ilaahay wuxuu ka dhiga mid siman oo ah kala hoosayn iyo kala sarrayn iyo meel godan iyo waxa aan lahayn dildillaac iyo jeexjeex iyo waxaas aan lahayn saasaa ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala wa aqdasha leylahaa ilaahay subxaana wa tacaalaa waa daboolayoo mugdiboo ka dhigay leylahaa habeenkeedii habeenkii waxaa laga dhigay mid mugdi ah wa akhraja ilaahay waa soo saaray duxaahaa iftiinkeedii waa maxa nahaarahaa maalinkeedii iyo barqinkii macnaha xilliga iftiinku ugu badan yahay wey waxa weeye habeenkiina ilaahay mugdi buu ka dhigay maalintiina ilaahay waa nuuriyey iftiin ayaa ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala wal arda ardadiina bacda daalika daxaahaa ilaahay waa waa fidiyey daxa al arda bacda daalika daxaahaa ilaahay waa fidiyey subxaana wa tacaala si dadku u degi karaan ilaahay baa saa u basdhiyey oo u ballaariyey akhraja ilaahay waa soo saaray minhaa min al ardi ardada xaggeeda maahaa biyaheedii iyo wa marcaahaa daaqeediiba ila biyaah iyo kanaallo iyo webiyaal ayaa ilaahay ka burqiyey ardadii waxaa kaloo ilaahay soo saaray wa marcaahaa alkala walmarca waxa weeyaan mimaa yaakuluhu nnaasu walancaam wax dad cuno iyo wax duunya cuntaba ilaahay baa soo saaray subxaana wa tacaala waljibaala buurihiina arsaahaa ilaahay subxaana wa tacaala waa sugay bimacnaa ahbataha fil ardi dhulka ayuu ilaahay ku qotomiyey oo ku sugay tiirar baa looga dhigay saa maxaa ilaahay u sameeyey facala daalika kullah arrinkaasoo dhan baa ilaahay sameeyey mataacan lakum raaxayn laydin raaxaynayo idinka iyo weli ancaamikum nicmooleydiinna yaa labadaasba waa loo raaxaynayaa addoommadii iyo bahaa'imtii nicmooleydii kulligood ayaa ilaahay subxaana wa tacaala tamtiica iyo raaxayntaa siinaya mataacan lakum waliancaamikum wax allaale wixii soo baxo dhulka ka soo baxa dad wuxuu cuno iyo wax duunya cuntaba ilaahay baa u soo saaray subxaana wa tacaala geedihii iyo kuwii dhirtii yaryaraa kuwii geedihii waaweynaa raashinkii iyo badarkii mirihii waxa weeyaan balkii xaabadii dharkii daawadii milixii dabkii waxaasoo dhan halkaasay ka imaanayaan ilaa milixaani wuxuu ka imaanaya biyuhu ka dhalanaya naartii iyo dabkii geedihii baa laga xurbinayaayoo laga laga laga dhalinaya haddana ilaahay wuxuu inoo sheegaya subxaana wa tacaala dhicitaanka arrinkaas xaqiiq ahaan u dhacayo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi arrinkaa markuu dhaco wixii dhici lahaa weeye fa idaa waqtigii jaa'at ay timaaddo addaammatu lkubraa halaaggii weynaa addaamma waa maxay musiibadii iyo daahiyadii weynayd ee dhibaatadeeda cid kasta ay gaaraysay waa qiyaamadii faidaa jaa'at adaammatu lkubraa yowma yatadakkaru linsaanu maa sacaa yowma maalin yatadakkaru linsaanu insaanku xusuusanayo maa sacaa wixii u saciyey waxay ka dhigan tahay wuxuu soo camalfala khayr iyo sharba yowma maalin markay dhacdo ama wadkur ka sheeke yowma maalin yatadakaru linsaanu maa sacaa faidaa jaa'at adaammatu lkubraa yowma maalin yatadakaru linsaanu maa sacaa wa burisat iljaxiimu jaxiimana loo soo dhoweeyey oo loo dahriyey liman yaraa qofkii arkaya qof kastoo aragti ka suurowda oo waxa weeyaan kuwa eegaya macnaha loo soo dhoweeye weeye likulli dii basarin wey dadkii laba nooc bay noqonayaan marka kuwa ahlu naar iyo kuwa ahlu jannaah fa amaa man axadkii daqaaqooqay baa ilaah yidhi oo xadda tallaabay oo waahara doortay alxayaata nolosha addunyaa liidatay fa ina aljaxiima naarta jaxiima la yidhaahdo hiya iyadaa almaawaa hoy ah iyadaa hoy u noqonays macnaha ma'waahu weeyaan meel kale uu gelaya ma jidho wa amaa man midka khaafa cabsaday maqaama rabbihi rabbigii hor istaaggiisa ka cabsaday oo wanahan nafsa naftiina ka nahiyoo ka reebay canil hawaa hawadii ka joojiyey fa ina aljannata jannadu hiya alma'waa hiya iyada alma'waa jannadaa isagana hoygiisa iyo ma'wigiisa ah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yasaluunaka nabi allo waxay ku weydiinayaan kuwa gaalada can isaacati saacadda qiyaamada xaggeeda ayaana mursaahaa mataa ayaana goormow mataa goormow mursaahaa wuquucuhaa dhicitaankeedu ahaaday ama mursaahaa soo qotominteedu goorma ayay ahaatay sida doonyaha markii ay soo xirtaan baroosinka loogu sii daayo ama loogu macnaha aaso sidaasoo kale goormaa saacadda qiyaamada imaatinkeeda iyo dhicitaankeeda iyo baroosinkeeda lasoo xirayaayo arrinteedu ay dhacaysaa macnaha marka daama iyo saakha iyo qaarica iyo waxaasoo dhan tilmaamaha qiyaamada weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fiima maxay baad anta adu kaga sugan tahay min dikraahaa sheegiddeeda ilaa macnaha saacadda qiyaamada iyo xilliga ay dhacayso maxaad adigu kala socotaa fiima maxayba anta adigu kaga sugantahay min dikraaha xuskeeda iyo sheegiddeeda macnaha haddaa ogaan lahayd baa u sheegi lahayd adigii maba ogidba laanna waa qeyb ilaahay baa la keliyoobay subxaana wa tacaala marka maxay kuugu celcelinayaan oo hadba kuu weydiinayaan ilaa rabbika rabbigaa intii ka ah ayow muntahaahaa ahaaday intihadeedu maradduhaa wa maraajicuha marjiceeda iyo meesha ay jidho saacaddaa qiyaamada ilaahay xaggiisa weeyaan subxana wa tacaala iyaga isagaa og marka ay dhacayso xaqiiqa ahaan wakhtiga aysan ka dib marayn kana soo hormarayn ilaa rabbika muntahahaa wey innamaa anta adigu mundiru man man mid u degayaa tahay yakhshaahaa ka cabsanaya oo ka yaabay qiyaamadaas iyada ah laanna maalinkaas waa maalin khatara weeye dadkaasaa adigu u digaysaa qofkii ka cabsanayaa u digaysa kaasaa digniintuna anfacaysa aayaadkaa hadda aan soo marnay waa miisaanka rismigaad oo qofku naftiisa inuu garto waxa weeyaan inuu ahlu janno yahay iyo inuu ahlu naar yahay inuu dadka sucadada yahay iyo ashiqada inuu yahay labada qolo loo kala qaybiyado fa amaa man daqaa waa qayb qolada kalena la yidhi wa amaa man khaafa maqaama rabbihi innamaa anta mundiru man yakhshaahaa haa oo saacadda iyo qiyaamada kan ka yaabaya adigu kan u degayaad kaasaa u degaysa aad bay saacadda qiyaamada nebiga u weydiin jireen ilaa markii dambe ay soo degtay fiima anta min dikraahaa maxaa kaga sugantaa adigu xusitaankeeda iyo sheegiddeeda ilaa rabbika muntahaaha ilaa ay aayaddaa soo degtay kaannahum waaba iyagoo yowma yarawnahaa maalinkay arkahayaan kuwa gaalada ah qiyaamadaas yaa iyo dhibaatooyinkeeda maalinkay arkayaan waaba iyagoo lam yalbathuu aan nagaan adduunyadii ku soo nagaan ilaa cashiyatan galab mooyaane ow amase duxaahaa barqinkeeda mooyaane waxa weeye ilaa saacata min nahaar wax yaroo maalin ah oo galab oo kale ah ama barqin oo kale ah bay macnahan la noqonaysaa inay adduunya soo joogeen si kas haddii cimrigooda usoo dheeraa si kas hadday usoo raaxaysteen wixii adduunka ay soo noolaayeen muddadii baa la yaraanaysa waxaaba moodaa gelin dambe galab ama barqin inay adduunyao dhan intaa inay ahayd ayay la noqonaysaa marka ilaahay subxaana wa tacaala suuraddan wuxuu ku khatimay wixii suuradda bilowgeeda ilaahay ku soo dhaartay oo ah in la sugayo xashriga iyo bacdiga in la sugayo marka waa daliil cad weeyaan arrintaasi oo lagu bayaaninayo arrintaa jiritaankeeda ayaa lagu bayaaninaya darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab